maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo dowladda federaalka jenaraal yuusuf dhuumaal oo ah wasiirka amniga maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka isagoo ka hadlay saameynta uu ku yeeshay khilaafkan deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaan ku sheegayaa dowlad goboleedka jubbaland in ay diyaar u tahay wadahadal in miiska la iskugu yimaado oo weliba aan u gardhiganno soomaali aan u gardhiganno haddii aan khaldan nahayna inala qabto haddii aan gar leennahayna cidda maaragtay dhibaatada iyo systemka iyo dowladnimada burburinayso in la yidhaahdo warka jooga halkaa idin lama jirto waxaan ka nimid meel fog baan ka nimid doolow baan joogaa luuq waxay ii jirtaa toddobaatan kilomitr bay ii jirtaa ma tegi karo inaan shan boqol oo ciidan awo oo intaasoo technica ah ama aan diyaarad ku taga mooyaane ma tegi karo waxay yeelatay cunaqabatayn lagu samaynayo dadka shacabka ah